Ciidanka Booliiska degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa gacanta ku soo dhigay maandooriye khamri oo noocyo badan isugu jira iyo ninkii watay kadib howlgal qorsheysan oo ay ku sameeyeen gaadiidka magaalada soo gala iyo kuwa ka baxa. Howlgalkan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu ciribtirayo maandooriyeyaasha iyo falalka liddiga ku ah nabadda bulshada. Taliyaha ciidanka booliiska degmada Dobley Gaashaanle Maxamed Haybe Maxamed iyo saraakiil kale ayaa si wada jir ah uga waramay maandooriyahan ay soo bandhigeen.
inaan soo bandhigno oo tusino ummadda ee soomaaliyeed gaar ahaan degmada ee dhobley ee dhibaatooyinka ay dadka xunxun ku dhex wadaan waddanka ee booliskuna diyaar u yahay inuu had iyo goor la dagaalamo waxyaabahan hadda hortanada ka muuqda oo khamri ay tahay waxaan waa khamri boqol iyo waxaa weeyaan toban iyo sagaal xabo boqol toban iyo sagaal xabo weeye waxaa lagu waday caagadahaas madmadow oo meesha yaalla caagadaha madmadow iyo iyagu salka u yiileen waxaa la kor saaray sharaabka aad artaan dhulka yaalla oo sharaabkii caadiga ahaa oo lacab haye ah yaa lagu qariyo dusha laga saaray waxaa kaloo la kor saaray nanaca aad artaan oo bokisbokiska ah yaa la kor saaray waxaa la kor saaray dhar baa lagu qariyey waxaasoo dhan baa ka korreeyey oo ruuxii dul yimaada uusan malaynaynba meeshan inay ku jiraan alaabtan khamrida booliska oo rag u tababaran ah qaabka maarata wax loo qariyo yaqaana oo waxba laga qarin karin ayaa marka helay wayna ogaadeen markay baadheen inay meesha ku jirto khamri sidaasay markaa ciidanku kusoo qabtay booliska ay ku guulaysteen baaritaankaas waan wadnay barnaamijkan markaa kuma ekaanayo intan tadaata hadda noo muuqata kuwa kalena waxaan rajaynaya inaan soo qabanno
alxamdulillahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad iskale noo suu tegay inaan dhagarta aan ka qabanno shacabka halkan waxaa lagu qabtay boqol iyo labaatan hal dhiman oo khamri ah oo la rabay in da'yarta iyo dadka muslimiinta lagu fasaadiyo oo khamri ah laga keenay xagga kenya ciidamada booliska ayaa soo qabtay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ilaahayna ilaahayna waxaan mataqaanaa ka rajaynayaa inuu mataqaanaa ka dhigo ciidan dalkooda iyo dadkoodaba u adeega wayna yihiin insha allahu tacaala aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxa weeye waa dhagar iyo dhibaato shacabka muslimiinta ee degan dhoble iyo soomaaliya lagu fasaadinayey marka insha allahu taala ciidamada waxaan u dardaarmaynaa inay waxqabadkooda sii labalaabaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa insha allah nimankii watayna aan ku qabanayna waxay wajihi doonaan sharciga maxkamadda kasoo muuqan doona hadii la yidhahdo aad iyo aad bulmaasantay howlgalkan ayaa door muhiima ka qaadanaya sugidda amniga iyo badbaadada bulshada degmada dobley isagoo gacaanka geysanaya ciribtirka maanduuriyayaasha iyo dembiyada lidka ku ah nabadda